asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenii murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii eebayd mahayo aynu ka soo meehaahno sheekooyinka farada badan ee dhaca ee nolosha deriska la'ah teenan maantana waxaynu ku soo qaadanaynaa mid haddii ilaahay kuu idmahayo ka mid ah sheekooyinka ragga iyo haweenka dhex mara siaad u ogtihiinba dee ragga iyo haweenku way isku maran yihiin oo ma kala hadhaan waa wiil iyo hooyadii waa wiil iyo walaashii waa wiil iyo ooridii waa wiil iyo iyo gabadhi gayaankiisa ahayde uu shukaansan hayey weeyaan marka haddii eeba idmahayo sheeko cajiiba weeyaan waana sheeko maaragtay markaad sii fiiriso dee aad qoslayso nin xalaal quuto ah ama nin maaragtay mooli quuto ah ayaa gabadh u shukaansi tegey hadduu u shukaansi tegey wakhti dambe ayaa laysku gaadhay sidii uun loo sheekaysanhaya haddee dad caadi oo sheekaysanhaya ayay ahaayeen markaasaa waxaa la yidhi carradu dee tuuga iyo waxbay leedahay markaasuu wuxuu yidhi haddaan baxo armaa lay dilaa saytoor haba bixine halkan iska seexo siyade walaale soo un qolkan yar ma aha say tahaa qolkan yar weeyaane maaragtay furaashkan dhinacaaga kaga seexo markaasuu yidhi ninkii inta shakiyey buu yidhi walaale dee isma qabnee waa xaaraan eh oo maaragtay hal qolo islama seexan karnee maxaan samaynaa meena aadana ma garanhaya waa cabsanhayaa oo tuuga carrada ku badan oo maaragtay in lay dhibaateeyana ma rabo halisna waan gelayaa gaadhina ma wata iyo maaragtay wax dhaweeya oo hadda aan raacana ma jiro marka haddee halkanna ma wada seexan karnee seen yeelaa markaasay tahay war adiga maxaa dhib ah markaasuu yidhi haddee maaragtay xuduud inoo dhexaysa in la helo mooyaane ma wada hoyan karno markaasay xuduud inoo dhexaysa in la helo mooyaane haa laba barkimood bay soo qabatee saasay furaashiyada u dhex dhigtay markaase waxay tidhi xaggan ka seexo anna xagganaan ka seexan xuduudda inoo dhexaysa waa labadaa barkimood waa hee waa labadaa barkimood ayr baa layska seexday markii layska seexday gabadhiina halkeeda seexatay ninkiina halkiisiibuu seexday dad iimaan qabay ahaayeen waagaa u beryey waaga ayaa beryey markii waagu beryey oo aroortii la jooga yaa gurigii iskumar laga baxay gurigii ayaa iskumar laga baxay haddii gurigii iskumar laga baxayba oo bannaanka loo baxay gabadhi gurigii ay soo qufushay waxay ku qufushay furihii guriga ayay ku qufushay furihiibay ku qufushay markii furihii ku qufushay bannaanka loo baxay yay tidhi alle hebelow nasiib daraa dhacday markaasi maxaa dhacay sayte furihii yaan guriga ku qufulay oo daaqadu saaraa daaqadda ayuu saaraa ee xaggeen ka galaa hadhow maxaan samayn markaasuu naa dhib malehee anaa derbiga ka boodi oo kuu soo qaadi markaasay tidhi derbi ka boodi ah haa derbigaad ka boodi kartaa markaasuu maxaad ka wadaa derbiga waa kana dho intaan ka dho yaan kuu soo qabani markaasay tidhi hadda hebelo makaa dhabbaayo derbiga ma ka boodi kartaa markaasuu yidhi haa waa ka boodi karaayo waa kuu soo qabanaya markaasay tidhi ma ninkaaga barkin ka boodi waaye yaa derbi ka boodi ninkaaga barkin ka boodi waaye miyaa derbi ka boodi weyta hor anigahay wareerinay inakeen dad kaleenta umbaan meelahan iyo aan maaragtay dhowr boqol siiyo oo derbiga ka dhaco gabadhii waxay aamini weyeen ninka xali barkinta ka soo boodi waaye xaggeeda u soo gudbi waaye inuu derbiga ka boodi karo ma ninkaaga barkinta ka boodi waaye yaa derbi ka boodi bay tidhi sheekadaasuna waxay ahayd sheeko cajaa'ibteeda wadata mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteennan murtida maanta idamka iibi waxaa la yidhi moorageel meermeer dhiman moorageel meermeer dhiman